mas-uuliyiinta maamulka degmada caabudlo ayaa si rasmi uga qaybgala munaasabada xiritaanka kulamo lagu talagalay dhalinyarada degmada iyo deegaan hoostoga kuwaas oo lagu dirada lagu saaray isdhexgalka nabadda wadahadalka ee horumarinta doorka dhalinyarada ee nabadeynta kulamadan oo socday dhowr maalmood ayaa waxaa ka lagu qabtay degmada caabudwaaq waxaana ka faa'iideystay dhalinyarada kala duwan oo ka kala yimid xaafadaha degmada caabudwaaq ujeedka barnaamijkan ayaana ahayd in la kobciyo wacyiga dhalinyarada ee ku aadan nabadkuda noolaashaha iyo in la abuuro jawi furan oo dhalin lagu dhiirigelinayo wadahadalka isfahanka bulshada dhexdeeda ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay mid kamid a madaxdii ka qayb gashay barnaamijkan isagoona sheegay in dhalinyarada qayb ka yihiin isfahanka bulshada dhexdeeda
ujeeddada uu maaragtay waxyaalaha u shaqeeyo mashruucan sidaad arkaysaan waxaa iska kaashanaya saddexdan hay-adood dhaqaalaha waxaa bixiyey midowda yurub waxaa kaleeto fulintiisa iska kaashanaya life and business institute oo uu nagala joogo xareed iyo sidaas oo kaleeto somali buntland mashruucan wuxuu ka socdaa halkan caabud waaqeliyuu ka socdaa wuxuuna daba joogaa mashruuca ka horreeyey oo sidaad ogeydeen ay inta ka faa'iideen boqol iyo labaatan dhallinyaro ah oo gabdhiyo wiilan isugu jira in badan waxaan isleenahay mashruuca iyo ujeeddadiisu tiiyay la mid tahay in badan racaabadu waaqana way ka dharagsan yihiin inta badan howlihii lagu soo qabtay iyo sida uu socdo oo inta badan uu ku bilowdo wadahadal dhallinyaradu ay yeeshaan gudoomiyaha degmada caabudwaaq muxidiin aadan weli oo ka hadlay munaasabada xiritaanka ayaa u mahad celiyey dhalinyarada si uga qayb qaateen kulamadan wuxuuna xusay in maamulka degmada uu mar walba diyaar u yahay dadaalada nabadeed iyo horumarinta dhalinyarada degmada caabudwaaq runtii farxad gaaray noo tahay intaanoo dhallinyaro inaan isugu imaano howlkan nambar badan lagu sheegay ilaa boqol iyo siddeetan ma huba inay hadda meesha wada fadhiyaan laakiin waa nambar aada u badan intoodaasoo ka shaqeynaysa nabadda isdhexgalka bulshada kor u qaadidda wacyiga dhallinyarada runtii sidii looga hortegi lahaa waxyaabaha xunxun ee marar badan ka dhaca dhallinyarada muhiimad gaaray bulshada u yihiin dhallinyaradu tiir bay u yihiin iyo lafdhabar waxaan rajeynayaa boqol iyo siddeetankaas oo tiimka s b l aan uga mahad celinayna inay maaragtay ay gacanta si gooniya ugu hayaan ama ay hadayo goor isu imaadaan kana shiraan sidii nabadda kor loogu qaadi lahaa munaasabada ayaa sidoo kale waxaa hadalla ka jidiyay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada ururada bulshada rayidka iyo wakiilo ka socday hay-adaha taageera barnaamijka nabadda kuwaas oo dhammaantood ku nuxnuxsaday muhiimadda ay leedahay in dhalinyarada loo helo fursada ay ku horumariyaan kartidooda una adeegsadaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada dhexdeeda waxaana la filayaa in dhalinyaradan ee ka qayb gashay barnaamijkan ay noqdaan hormuudka nabadda degmada caabudwaaq iyagoona gaarsiin doonaan fariimo nabadeed bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan degmada caabudwaaq gobolka galgaduud